cashaay walaal horta wax lagu farxo weeya runtii warbixintaasi oo lana lama yaabi maayo dee beryaha dambeba waan u jeednay inuu dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo agagaarkeeduu soo kaxeeyey marka warbixintu waxay leedahay dhaqaalihii soomaaliya saddexdii sanena soo dhaaftay xawli buu ku socdaa waxaana mas-uulkaa dadka banaanka ka imanaya ee gashanaya beecmushariga iyo gaar ahaan dhismayaashii iyo waxaasoo si fiican u socda waxaana ammaan runtii loo jeediyay oo kale dhinaca kalena dhinaca dawladda laftigeeda oo la yidhi dhinacii maaliyadda maamulkeedii maaliyadda way wanaajisay laakiin dawla waxay runtii xooga saarayaan oo barnaamijkan dulucdoodiba uu ahaa inay muujiyaan bandiga adduunku in xawliga soomaaliya dhaqaalihiisu ku socon kara ay ku xidhan tahay sida loo caawiyo baacmishariga xorta ah oo ay leedahay waa in la sameeyaa sharciyo wan wanaagsan oo kala hagi kara dhaqaalaha oo u suuro gelin kara maalgelin dibadeed in la sameeyo isla markaa kuwa gudaha joogana ay tartan ku geli karaan in la sameeyo ayay horta ugu horeysa ay ahayd ay ka hadlayeen arrintan baanka adduunka uu ku leeyahay dowladda ayaa ku ammaanan dhaqaalo kobacan soomaaliya ay yeelanayso gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo muqdisho xawligeeda uu ka socdo maxaa loola jeedaa dawladdu maxay qabatay baa la leeyahay oo dhaqaalahan sare usoo qaaday waxay horta s waxay leeyihiin saldhigu waxa weeyaan amniga waxaa kaleo xooga saarayaan in dibudhis la sameeyey oo dibudhiskaasina uu keenay inuu dhaqaaluhu dhaqaaqo jiyad la dhisay iyo howlo noocaasa iyo habka maaliyadda oo runtii ay yidhaahdeen iyadana dib baa loo dhisay waxay runtii masalan tusaale usoo qaateen markii dawladdan soomaaliyeed federaalkan hadda la dhisay inuu cashuurta waddanka ay qaadayeen uu ahaa soddon iyo shan milyan oo keliya u ahaa haddana in ay qaadaan ilaa boqol iyo afartan milyan inkastoo budgetkoogu uu yahay laba boqol iyo lix iyo toban milyan haddana afartanka kale waxay kas helay ka raadinayaan dibadda marka marka taa la eego saddex boqol kiiba saddex boqol ayay kordhay bay leeyihiin laakiin waxay ka dayrinayaan oo weli ay leeyihiin taas kuma filla oo laba arrimood bay labadaba u aninayaan oo midi runtii ay ila xoog badan tahay aniga midi waxa weeyaan de waxay leeyihin kharashkooga wuxuu ku baxaa ciidamo iyo maamul buu ku baxaayo adeegyadii bulshada sida caafimaadkii iyo waxbarashadii ma jiraan waxay leedahay laakiin weliba haddana khatarta kale wax ku jirtaa bay leedahay kobacaas cashuurtu wuu yaraanayaa haddii sida xawliga hadda ay ku socoto maamul goboleedyadu ay ku socdaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ana ka heshiinin sida cashuurta loo qaadayo oo juqraafi ahaan cashuurta loo qaado oo aan loo qaadin hab hab dawla dawladaha udhexeeya ah oo dawladda federaalka intay cashuurta wada qaado ay dabeetana qayb goboladii siiso qaybna ay ku kabto gobolada itaalka yar ay ku kabto haddaan la samayn bay leeyihiin adeegyadaasoo dhani ma suuro gelayaan dhinaca maalgashiga shisheeyaha marka la eego inkastoo ammaankuu soo wanaagsanaanayo meelo badan gaar ahaan magaalada muqdisho ammaanka la sheegay inuu soo wanaagsanaanayo inkastoo dhinacyada kalena markaad fiiriso ay xaaladda wakhti walba isbedeli karto haddana maalgashiga shisheeye sida uga suuro geli karo ma soo hadal qaaday warbixintu horta aada umay soo hadal qaadin laakiin wadeel wax la yaabla maha caashahay oo waxay yidhaahdaan qolooyinkeyga baacmushariga waxaan idhaahnaa waxa maalgashiga la sameeyaa wanderi still blood on the ground weli markuu dhiiggii dhulka yaallo ayaa la bilaabaabaa la yidhaahdaa inaad maalgashiga samayso oo loola jeedaa si fudud baad markaa ku heli kartaa hadhow laakiin markuu wax waliba kabxo qaali bay kugu noqonayaan saldhigna waan leenahay oo dadkeenii banaanka joogay waxway haystaan haddii markaa sharciyadii dawladda degdeg u samayso ammaankiina ay adkayso waxaa la filayaa si degdega xawliga inuu kubaasina way sheegtay runtii waxbara warbixintu oo masalan jariro shiina oho wax ka qoraysa arrintaa waxay ku tilmaantay xawli inuu ku socdo baacmushariga soomaaliya waxay ku xidhan tahay sharciyo loo sameeyo oo rasmi ayay ku xidhan tahay bay yidhaahdeen